الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا walaalayaal weli waxaa inoo socda xalaqaadkii aynu ugu magac darnay baro rabbiga oo aynu ugu talagalnay alle subxaanahu wa tacaala inaynu ku baranno alle subxaanahu wa tacaala magacyadiisa kala duwan iyo tilmaamihiisa wanaagga badan inaynu alle subxaanahu wa tacaala ku baranno saynu soo tilmaanayna cilmi la barto waa cilmiyada ugu sharafta badan leh waayo wuxuu ku saabsan yahay allah subxaanahu wa tacaala allihiina abuurtay inoo nicmeeyey wax walba inugu galladaystay allaha subxaanahu wa tacaala barashadiisa ayaanu ka hadlaynaa maanta waxaa aan ka hadli doonaa insha allahu tacaala saddex magac oo magacyada alle subxaanahu wa tacaala ka mid a magaca koowaad waa magaca loo yaqaano alrabbu allaha rabbiga ah rabbi maxaa looga jeedaa magacani muxuu daaran yahay magacaasaynu insha allahu tacaala ka hadli doonaa kadibna waxaynu ku xejin doonaa alraxmaan alraxiim magaca allaha raxmaanka ah iyo alla inuu ku magacaaban yahay araxiim inuu ku magacaaban yahay markaynu ka hadlayno kelmadda alrabbi laga hadlayo kitaabka alle subxaanahu wa tacaala haddii aynu eegno aynu milicsanno waxaynu helaynaa shan boqoloo jeer wax gaadhaya in alle subxaanahu wa tacaala magacaa loogu soo celceliyey qaabab kala duwan iyadoo alla geli la gelinayo iyadoo wax loo idaafaynayo iyadoo uu munawan yahay noocyo badan buu ku yimi iyadoo la geliyey la idaafeeyey saalayaasheeda waxaa ka mid ah alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin waana ta badan weeye ma had dhammaanteed waxay u sugnaatay rabbi اlcaalamiin caalamiinta rabbigoodii caalamna waa man siwa allah ilaahay wixii ka soo hadhay waa caalam weeye alle subxaanahu wa tacaala allaha khaaliqa ah wixii ka soo hadhay waa caalam weeye waxaana loo jamciyey oo caalamiin looga dhigay oo caalamyo badan looga dhigay iyadoo waxa ilaahay ka soo hadhay hal caalam uu yahay yacni anwaacdiisa iyo noocyadeeda la eegayaa oo malaa'igtu waa nooc bini aadamku waa nooc caalamka ka mid ah shimbiruhu waa caalam jinku waa caalam insigu waa caalam dugaaggu waa caalam wahaakada sidaasaa loo jamciyey laakiin caalam waxaa la yidhaahdaa waa wixii alle subxaanahu wa tacaala ka soo hadhay waxaa lagu tilmaamay alle subxaanahu wa tacaala inuu yahay wax walba rabbigiisa inuu yahay qul agayra allahi abgi rabban wa huwa rabu kuli shay ma ilaahay sokadii baan yeelanaya rabbi yeelanaya iyadoo alle subxaanahu wa tacaala uu yahay shay kasta rabbigiisa uu yahay aayadaha ilaahay lagu tilmaamayo magacaas shan boqol oo aayadood waa ka badan yihiin waa magac magacyada alle waaweyn subxaanahu wa tacaala ka mid a bal culimmada qaar waxay tilmaamayaan sidii aynu ku soo maraynay magaca allah inuu yahay magac ay u soo noqdaan magacyada alle subxaanahu wa tacaala ay u soo noqdaan waxaa la odhanayaa alrabu alkhaaliqu alraasiqu ayaa waxa weeye la odhanaya waa magac koobaabsanaya macaani badan iyo tilmaamo badan iyo magacyo badan alle subxaanahu wa tacaala u koobsanaya magaca rabbi la yidhaahdo markaynu luqada u noqonno kelmaddaas waxaa lagu macneeyaa macnayaal badan baa lagu macneeyaa macnayaashaasoo dhan alle subxaanahu wa tacaala waa iska leeyahay rabbi waxaa loo isticmaalaa asayid almutaac qofka waxa weeye madaxda ah ee la ateeco ee loo hoggaansamo rabbi waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa rabbi almaalik shayga aada leedahay waxaad odhanaysaa ana rabuha waa tii cabdilmuطalib uu lahaa markii abraha uu kacbada ku soo duulay ee geeliisa laga dhacay ee uu abraha ugu tegay ee uu yihi geelayga isi waxa uu ku yihi abraha inta uu la yaabay oo kacbadii dhammaa iyo meeshiinii muqadaska ahayd baan u imi inaan dumiyo adiguna geel baad igala hadlaysa cabdilmuطalib waxa uu yihi ina lilbeyti rabba sayaxmiih wa ana rabu اlibil anigu geel ayaan iska leeyahay laakiin kacbadu rabbi bay leedahay ilaaliya oo difaaca rabbi waxaa loo isticmaalaa bimacna اlmulk shayga aada leedahay ee la milkiyey waxa weeye rabbi baa la yidhaahdaa yacni rabu اlbeyt waa maaliku اlbeyt guriga kii lahaa kii lahaa macnayaasha ka mida loo isticmaalo waxaa ka mid a alrabu oo loo isticmaalo almudabir kii wax maamulayey kii wax maamulayey alrabi macnayaashiisa waxaa ka mid a alkhaaliq kii wax abuurayey abuurkuna wuxuu ka mid yahay maamulka alle subxaanahu wa tacaala kownkiisa uu maamulayo macnayaashaas oo dhan alle subxaanahu wa tacaala waa lagu magacaabaya waana magacyo soo gudagelaya waxa weeye magaca rabbiga soo gudagelaya alkhaaliq almaalik almudabir alsayid alqayuum iyo magacyada la midka ah markaynu ka hadlayno magaca alle subxaanahu wa tacaala ee rabbiga ah waxaa macnihiisu u dhacaya awalan alle subxaanahu wa tacaala inuu ina abuurtay hadduu ina abuurtayna inuu alle subxaanahu wa tacaala ina leeyahay allah iska keenle subxaanahu wa tacaala alla inuu ina maamulayo oo siduu doono alle subxaanahu wa tacaala inaga yeelayo innaga ayuu nafaheena maamulaya miduu xanuun ku keeno miduu caafimaad u keeno oo uu caafimaad siiyo miduu faqiir ka dhigo oo uu caydheeyo iyo miduu alle subxaanahu wa tacaala hani iyo hodantinimo uu siiyo miduu alle subxaanahu wa tacaala uu nooleeyo iyo mid alle subxaanahu wa tacaala uu dilayo mid alle subxaanahu wa tacaala uu cizaynayo oo uu sharfayo iyo mid alle subxaanahu wa tacaala uu dullaynayo mid alle subxaanahu wa tacaala boqor uu ka dhigayo iyo mid alle subxaanahu wa tacaala shicib uu ka dhigayo wax allaale axwaasheenna kala duwan iyo waxyaabaha inugu imanaya alle subxaanahu wa tacaala isagaa maamulaya rabbigeed waa alle ka maamulaya waa alle ka badbedelaya gedgedinaya waa alle yas'aluhu man fi الsamaawaati wاlأrd kula yowmi huwa fii sha'n maalin walba alle subxaanahu wa tacaala xaal buu ku sugan yahay yacni dadka sida uu u maamulayo maalin walba xaal cusub oo alle subxaanahu wa tacaala u waxa weeye ka shaqaynaya mid hoos loo dhigayo mid kor loo qaadayo mid la dilayo mid la noolaynayo mid dhalanaya mid dulloobaya mid cisoobaya mid waxa weeye hodantinimo gelaya mid caydhoobaya mid caafimaadaya mid waxa weeye xanuuna ku imanayaan iyo xaaladaha kala duwanee bini aadamku uu soo maro waxaasoo dhan cidda maamulaysa waa alle subxaanahu wa tacaala walahu alxikmatu albaaligaةu fii dalik xikmad iyo ujeedo iyo yool ayuu alle subxaanahu wa tacaala uu ka leeyahay markaynu ka leenahay alle subxaanahu wa tacaala maamulkiisa ka hadlayno qaababkuu inoo maamulaya waxaa ka mid a inuu alle subxaanahu wa tacaala nicmooyin badan inoogu nicmeeyey gaal iyo muslimba mid walba intii laga siiyo nicmooyin aan la soo kobayn alle subxaanahu wa tacaala inuu inoogu nicmeeyey maamulkiisay ka mid tahay alle subxaanahu wa tacaala khalqigiisa iyo makhluuqaadkiisa uu maamulayo welibana maamulkaasi waa mid xataa gaadhay xayawaanaadka makhluuqaadka oo dhan gaadhay hadduu yahay noole iyo ma noole hadduu yahay xayawaan haddii uu yahay bini aadam hadduu yahay malaa'ig hadduu yahay jin hadduu yahay insi intaba alle subxaanahu wa tacaala isaga ayaa maamulay maamulkiisana waxaa ka mid ah inuu waxa weeye cid walba oo makhluuqa alla subxaanahu wa tacaala inuu ku hanuuniya siduu u noolaan lahaa inuu awalan subxaanahu wa tacaala alla uu jarsiiyey ka bacdina allah inuu tusay wixii u dana ka bacdina alla subxaanahu wa tacaala inuu ugu kaalmeeyey sidii uu danihiisa u qabsan lahaa nicmaة اliijaad wa nicmaة aliilaad wa nicmaة alirshaad waa nicmooyinka alle subxaanahu wa tacaala inoogu nicmeeyey inuu ina abuuray oo ina jirsiiyey oo cadam iyo jiritaan la-aan uu inaga soo saaray waa miduu allah inagu maamulay oo inoogu nicmeeyey ka bacdi alle subxaanahu wa tacaala inuu kugu hanuuniyey danahaaga aladii acطىa kula shayءi khalqahu ثuma hada markuu alla abuuray subxaanahu wa tacaala ka bacdi alla inuu hanuuniyey xataa xayawaanaadka kala duwan mid walba wuxuu ku hanuuniyey wixii dantiisu ahayd libaaxa waxaa la baray siduu u ugaadhsado quraanjada waxaa la baray siday u kaydsato xilliga xagaaga iyo jiilaalka ay waxa weeye uga baxdo midna ay wax soo gurato midna ay kayd samayso makhluuq kasta ilaahay wuxuu ku hanuuniyey siduu u noolaan lahaa sabix isma rabbika alأclى aladii khalaqa fasawى waاladii qadara fahada waa hidaaya caama alle subxaanahu wa tacaala danihiisa ayuu ku hanuuniyey nicmaة اlirshaad alle subxaanahu wa tacaala inuu ina hanuuniyey wa hadaynaahu najdayn in la ina kala tusay wadada xaqa iyo wadada sharka in la ina kala tusay markaynu ka hadlayno alle subxaanahu wa tacaala rabbinimadiisa waxaynu uga jeednaa alle subxaanahu wa tacaala inuu ina rabbaynayo ina maamulayo danaheyna alle subxaanahu wa tacaala inuu uqumayo marka taa laga hadlayana makhluuqaadku labay u qaybsamaan rabbinimada alle subxaanahu wa tacaala makhluuqiisa uu rabbiga u yahay alle subxaanahu wa tacaala laba xaaladood ama laba dhinac ayay waxa weeye u qaybsamaysaa midi waxay tahay rabbinimo guud oo cid waliba ay soo gudagelayso xayawaankiibaa soo gudagelayay gaalkiibaa soo gudagelaya muslimkiibaa soo gudagelaya waa taa aynu sheegaynaa alle subxaanahu wa tacaala danahooda inuu maamulayo xataa gaalka laftiisa ka faa'iidaysanaya oo alle subxaanahu wa tacaala uu rabbaynayaa alla uu jarsiinayaa alla uu kobcinayaa alla uu barayaa meeshuu ka shaqaysan lahayo siduu u noolaan lahaa iyo halkuu u hoyan lahaa iyo wuxuu ku caafimaadi lahaa iyo waxa noloshiisu ay ku hagaagayso iyo waxaa halaagaya waxaasoo dhan alle subxaanahu wa tacaala isaga ayaa tusay isagaana alle subxaanahu wa tacaala kownkan iska leh taasi waa rububiyaة caamة waa rabbinimo guud alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wahuwa rabu kuli shay shay kasta ilaahay baa rabbi u ah ilaahay baa iska leh ilaahay baa maamulaya ilaahay baa suu doona alle subxaanahu wa tacaala ka yeelaya ee rabbinimada kale waa rububiyaة khaasa waa midtaa ka kooban oo ka xeel dheer yacni dadkii mu'miniinta ahaa ee alle subxaanahu wa tacaala rumeeyey dadkii soo islaamay dadkii waddada xaqa raacay dadkaas si gaarana alle subxaanahu wa tacaala rabbi buu ugu yahay alle subxaanahu wa tacaala xaqa ayuu tusayaa waa ku sugayaa alle subxaanahu wa tacaala nicmooyinka adduunyo ayuu alle subxaanahu wa tacaala ugu nicmaynaya alle wuxuu u fududeeyey fasanuyasiruhu lilyusra wadadii fududayda jannada lagu gaadhayay buu alle subxaanahu wa tacaala u fududaynaya wa jannabahu alcusra waxaa laga fogeynayaa tii cuslayd ee waxa weeye adduun iyo aakharaba uu ku halaag sameeyey markaynu macnaha eegno waxaynu dareemaynaa alle subxaanahu wa tacaala si gaara dadka mu'miniinta ee muslimiinta aynu u rabeeyey oo alle subxaanahu wa tacaala uu ugu nicmeeyey baynu dareemaynaa sidaa awgeed magacan qiimihiisa waxaa ku tusaya in waxa weeye dadka wan wanaagsanee alla uu xushay markay alle subxaanahu wa tacaala ay baryayaan ducaysanayaan waxay ugu dhowaadaan magacanay ugu dhowaadaan rabbanaa inaka jaamicu اnnaasi liyowmi laa rayba fiih ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا لا تحملنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار waxaa alle subxaanahu wa tacaala lagu baryayaa oo wax lagu weydiisanayaa oo alle subxaanahu wa tacaala loogu tawasulayaa magaca rabbinimo waayo waa macnayaasha uu xambaarsan yahay awgeed markaynu ka hadlayno rabbinimada alle subxaanahu wa tacaala iyo sida kownka uu u maamulayo taasi waxay keenaysaa alle subxaanahu wa tacaala inaad usoo noqoto taasi waxay keenaysaa alle subxaanahu wa tacaala inaad la kaashato xataa wanaagga iyo cibaadada aada samaynayso sidaa awgeed baa suuratu اlfaatixa waxaynu ku soo celcelinaa iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin ilaahay oo adaanu ku caabudaynaa adaanu kaalmo ku weydiisanaynaa waxaa la tilmaamayaa cibaadada aynu u cibaadaysanayno inaynu u baahan nahay alle subxaanahu wa tacaala inuu inoo kaalmeeyo inuu inoo fududeeyo inuu maamul wanaagsan iyo tasaruf wanaagsan iyo qaab wanaagsan uu alle subxaanahu wa tacaala inoogu fududeeyo nastaciin waa rabbinimo inuu alle kuu kaalmeeyo wuxuu kuugu kaalmaynayaa rabbinimadiisa oo ah alle subxaanahu wa tacaala wax walba inuu leeyahay alle subxaanahu wa tacaala dadka danahooda inuu u qumay dadka inuu rabbaynayo oo uu ku hanuuninayo wixii u dana uu ku hanuuninayo waxaa kaloo adilada aynu ka qaadanaynaa in la sheegayo alle subxaanahu wa tacaala rabbinimadiisa kadibna laga dhalinayo in la caabudo rabu الsamaawaati wاlardi wmaa baynahuma faacbudhu wastabir licibaadati alle waa samaawaadka iyo dhulalka kii lahaaye maamulayay iyo waxa u dhexeeyo inagu aynu ka mid nahay hadday sidaa tahay faacbudhu alle subxaanahu wa tacaala caabud wastabir licibaadati cibaadadiisana nafta ku xabis oo ku sabr wa ana rabbukum faacbuduun alle waxa uu leeyahay rabbigiinni baan ahay haddaan rabbigiinna ahay icaabuda oo aniga io cibaadaysta idan waxayn leenahay rabbinimada alle subxaanahu wa tacaala haddaad aaminto oo aada sugto oo aada aaminto alle subxaanahu wa tacaala inuu ku leeyahay alla inuu ku abuurtay alla inuu maamulayo kownkan iyo adigaba siduu doono kaa yeelayo alle subxaanahu wa tacaala waxyaabahaasoo dhan markaad ogaato waxaad ogaanaysaa alle subxaanahu wa tacaala inaad usoo noqoto alle subxaanahu wa tacaala inaad caabuddo waayo cid la caabudo isagaa ugu mudan maadaama alle subxaanahu wa tacaala uu ku nicmeeyey xaalkaagana uu wanaajiyey nicmooyin kala duwan oo aan la soo koobayna uu kugu nicmeeyey wuxuu kaa mudan yahay alle subxaanahu wa tacaala inaad caabuddo dhinac kale markaynu ka eegno alle subxaanahu wa tacaala qalbiyadan ilaahay aynu ku rumaynay alle subxaanahu wa tacaala inuu maamulayo oo qacantiisa ay ku sugan tahay ina quluuba alcibaad bayna isbicayni min asaabici araxmaan yuqalibuhaa kayfa yashaa wuxuu leeyay nabigu calayhi asalaatu wasalaam quluubta addoommadu faraha ilaahay bay ku sugan yihiin yuqalibuhaa kayfa yashaa ilaahay siduu doonuu u bedelaa siduu doono ayuu alle subxaanahu wa tacaala u badbedelaa quluubteenna ilaahay baa qacmaha ku haya siduu doonuu u gadinaya bayna cashiyatin wa duxaaha gelin hore iyo geli dambe inta u dhaxaysa baa laga yaabaa qalbigaagii toosnaa xagga kale in loo gediyo waxaa laga yaabaa qalbigaagii leexsanaa alle inuu toosiyo taasi waxay keenaysaa inaynu digtoonaano oo alle subxaanahu wa tacaala ka baqno falamaa zaaguu azaaga allahu quluubahum alle waxa uu leeyahay markay leexdeen ayuu ilaahay quluubtooda leexiyey oo waxa weeye alle subxaanahu wa tacaala uu fitneeyey oo waxa weeye la lumiyey magacaasi waa magacaadu weyn markaynu ka eegno sida uu ugu soo noqnoqonayo waxa weeye kitaabka alle subxaanahu wa tacaala loogu soo celcelinayo magaca labaad iyo saddexaad markaynu rabbi ka gudubno waa labada magac ee loo yaqaana alraxmaan alraxiim labada magac waa laba magac oo alle subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa uu ku bilaabay bal suurad kasta ayaa lagu bilaabay bismi illaah magaca ayaa allaan akhrinta ku bilaabaya alraxmaan allihii naxariista guud naxariisanayey alraxiim allihii naxariista gaarka a naxariisanayey labada magac laba magac oo kala hadhan maaha marka magaca alle subxaanahu wa tacaala ee suuradaha dhammaantood lagu bilaabay waxa weeye lagu soo gebagabaynayo bismi illaahi alraxmaani alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaani alraxiim suuratu lfaatixana waxa weeye alle subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay oo lagu soo celiyey waa laba magac oo waaweyn labada magac waxay keensanayaan tilmaan weyn oo alle subxaanahu wa tacaala ku tilmaaman yahay sifatu raxma alla inuu naxariisto naxariis alla inuu ku tilmaaman yahay inuu dadka u naxariisto oo waxa weeye naxariis uu ku sifaysan yahay sifatu raxma waa sifo aada u weyn waxayna keensanaysaa waxyaabo badan bay keensanaysaa aahaarta ka dhalanaysa waa ta keenaysaa alle subxaanahu wa tacaala inuu inoo dambi dhaafo waa ta keenaysaa alle subxaanahu wa tacaala inuu ina cafiyo waa ta keenaysaa alle subxaanahu wa tacaala caafimaad inuu ina siiyo waa ta keenaysaa alle subxaanahu wa tacaala inuu ina hanuuniyo oo waddada xaqa ina waafajiyo waa ta keenaysaa alle subxaanahu wa tacaala waxyaabo badan oo ilaahay cadho gelinaya inuu alle subxaanahu wa tacaala inooga dulqaato sifatu raxma waa sifa alle subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay waraxmatii wasicat kula shay naxariistaydu wax walba way deeqday makhluuqaadkoo dhan bay koobtay naxariista alle subxaanahu wa tacaala nabigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam ina raxmatii galabat gadabii lafdi kalena ina raxmatii sabaqat gadabii naxariistaydu waxay ka horeysaa ama ay ka awood badan tahay waxa weeye cadhadayda markaynu cadhada alle subxaanahu wa tacaala isdhinac dhigno iyo inta uu inoo naxariisanayo waxa badan mar walba naxariista alle subxaanahu wa tacaala inuu naxariisanayo alle subxaanahu wa tacaala gabadfalka aynu samaynayno iyo nicmooyinka alle subxaanahu wa tacaala uu inoogu nicmeeyey iyo gaabiska aynu ka samaynayno haddii aynu isu eegno taasi waxay keensan lahayd in alle subxaanahu wa tacaala inuu cadhoodo laakiin maca dalik waxaan leenahay waxaa hormaray naxariista alle subxaanahu wa tacaala rabbanaa wasicta kula shayin raxmatan wa cilma ilaahayow shay walba waxaad gaadhsiisay naxariis iyo waxa weeye cilmi sifatu raxma marka laga hadlayo naxariista alle subxaanahu wa tacaala wax la soo koobaya maaha wuxuu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam alle waxa weeye naxariistiisa markuu ka hadlayey xadiidkii waxa weeye ku yimi saxiixa ku yimi oo nabigu calayhi الsalaatu wasalaam uu arkay haweeney gaalada oo lasoo qafaashay oo ku jirta waxa weeye dadkii lasoo qafaashay ayaa wuxuu arkay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam iyadoo ilmaheedii daydayeysa xaaladdeedu way bedelay qof ilmo naaska uu jaqsiinayo hooyo raadinaysa waa la dareemaya siday u maqan tahay ama ay u baalladaymoonayso dabeedna waxay aragtay ilmihii kadibna way ku booday waxay naaskii bay afka u gelisay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam mowqifkaas u arkayey saxaabadiibuu weydiiye waxaa uu atarawna haadihi taarixatan waladaha fi الnaar ma waxaa ma u malaynaysaan gabadha sidaa yeelaysaa ilmahan intay qaaddo inay naarta ku tuurayso miyaad u malaynaysaan qaaluu laa maya bay yidhaahdeen hadday awoodaysa naar inaanay ku tuurin ku tuuri mayso nabigu wuxuu uhi calayhi الsalaatu wasalaam lallaahu arxamu bicibaadihi min haadihi biwaladiha ilaahay baa uga naxariis badan khalqigiisa sida hooyadani ilmaha ay naaska nuujinayso ay naarta uga baqayso ay waxa weeye ugu naxariisanayso yacni hooyo ilmo ay naaska ku sido intay qaado iska dhaaf inay naaska u diido oo ay gaajaysiiso dab inay ku tuurto wax waxa weeye qof caadiya ama waxa weeye caqliga gelaya maaha wuxuu nabigu tilmaamayaa alla subxaanahu wa tacaala sida hooyadaasi ilmaha ay ugu naxariisanayso oo dabka iyo cadaabka iyo gaajada ay uga ilaalinayso inuu alle subxaanahu wa tacaala khalqigiisa uga naxariis badan yahay uga naxariis badan yahay waxaa kaloo inoo sii xoojinaya xadiidkii isaguna bukhaari iyo muslim ku yimi oo nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam alle subxaanahu wa tacaala wuxuu abuuray boqol naxariisood waxaana looga jeedaa naxariistu waxay keensanaysay aahaarteeda ama midhaheeda looga jeedaa boqol naxariisood buu alle subxaanahu wa tacaala abuuray wa ilaa tilmaanta alle naxariistaahi makhluuq ma aha mid la abuuray ma aha laakiin waa wixii ay gaadhaysay waa midhihii ka dhalanayay qof hadduu wax ku weydiisto waad u naxariisanaysaa laakiin wuxuu ku weydiistay inaad siiso waa athar waa raad ka dhalanaya naxariistii wey alle subxaanahu wa tacaala wuxuu abuuray boqol naxariisood hal naxariis ayuu ilaahay koonka u soo dejiyey anzala raxbatan waaxida dhulka ilaahay wuxuu u soo dejiyey boqolkii naxariisood hal keliya wa amsaka tiscatan wa tisciina raxma sagaal iyo sagaashan naxariisoodna ilaahay dib buu u dhigtay naxariis keliya waxaa loo soo dejiyey makhluuqaadka oo dhan wuxuu leeyahy nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam fabiha yataraaxamu اlkhalqu naxariistaa keliya ayaa makhluuq oo dhan isugu naxariisanaya xatىa ina alfarasa latarfacu xaafiraha can waladiha khashyata an tusiiba nabigu wuxuu ku tusaaleeyey khalqigu naxariista uu isu naxariisanayo farasku qoobkiisa inuu ka ilaalinayo ilmihii uu dhalay isagoo ka baqaya inuu haleelo farasku iyadoo ka baqaysa inay waxa weeye haleesho maxaad u malaynaysaa tii bini aadamka maxaad u malaynaysaa xayawaanaadkii baa la tilmaamay wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam boqolkii naxariisood waa boqol keliya waxa dadku ay isu naxariisanaya xayawaanaadku dhexdooda ay isu naxariisanayaan wamaa ilaa dalik sagaal iyo sagaashanna ilaahay baa kaydsamay oo maalinta qiyaame ayuu ilaahay khalqigiisa yarxamu allahu biha khalqahu yowma alqiyaama ilaahay khalqigiisa ayuu maalinta qiyaame ugu naxariisanaya sifatu raxma waa tilmaantay intaa leeg weeye waa in alle subxaanahu wa tacaala wanaag laga fishaa waa in la ogaadaa alle subxaanahu wa tacaala inuu naxariis badan yahay waa in alle subxaanahu wa tacaala naxariistiisa la weydiistaa waa in alle subxaanahu wa tacaala la baryaa oo la ogaadaa alle subxaanahu wa tacaala inuu ku naxariisanayo waa inaad ogaataa dhibaata haddii ay kugu timaado oo xaalad xaalad xanuun uu kugu yimaado oo alla uu caafimaadka kaa qaado inay tahay naxariis alle subxaanahu wa tacaala uu ku naxariisanayo waxaa dhici karta dhib ka weyn alle subxaanahu wa tacaala taa inuu kaaga celiyo waxaa dhacaysa alle subxaanahu wa tacaala inuu kugu dambi dhaafo dunuub badan oo laga yaabo inaad ilowday laga yaabo inaadan ka toobad keenayn laga yaabo inaad ku madax adeygayso alle subxaanahu wa tacaala xanuunkaa uu kugu keenay inuu kugu dambi dhaafayo marka loo eego maalma adduunka inaad ku xanuunsato iyo dembiga maalinta qiyaame naar in lagugu ciqaabo waxaa naxariisku noqonaysa adduunka waxa weeye in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu imtixaano sifatu raxma waa sifo aada u ballaadhan weeye waa sifo la doonayo inay kugu abuurto alle subxaanahu wa tacaala inaad jeclaato waayo alle subxaanahu wa tacaala maadaamuu kuu naxariisanayo oo uu kuu naxayo kuu turayo kuu dhibirsanaanayo in alle subxaanahu wa tacaala ee waxa weeye alle subxaanahu wa tacaala wanaag laga fisho walaalayaal markaynu ka hadlayno magaca alle subxaanahu wa tacaala alraxmaan alraxiim waa laba magac oo labadaba tilmaanta laga qaadanayo laakiin labada magac maxay ku kala duwan yihiin laba macna lagu kala qaaday midi waxa uu yahay الرaحmaan naxariis guud in waxa weeye alla naxariisanayo زiyaadaة الmabnى tadul calى ziyaadaة الmacnى kelmadda الرaحmaan maadaama xarfaheedu ay badan yihiin macnaheeda ayaa badan waxaa looga jeedaa gaal iyo muslimba ilaahay inuu naxariisanayo naxariis caama الraxiimna in looga jeedo naxariis ku kooban dadka muminiinta ah wa kaana bilmuminiina raxiima wa kaana bilmu'miniina raxiima alla wuxuu ahaa dadka mu'miniinta mid waxa weeya u naxariista waxaa lagu qeyday naxariistiisa mu'miniinta yacni raxiimun bilmu'miniin alla mu'miniinta ayuu naxariistaa macnaha waa lagu macneeyey raxmaan in la yidhaahdo waa naxariis guud raxiimna waa mid mu'miniinta gaar u ah macnaha labadaynu ku soo gabagabaynaynaa waxay tahay alraxmaan waa allaha ku tilmaaman raxmadda iyo naxariista alraxiimna waa allaha gudbiya ee sameeya ee khalqigiisa u naxariista oo looga jeedo raxmaan waa tilmaantiisa uu ku tilmaaman yahay raxiimna gudbinta uu u gudbinayo naxariistii khalqigiisa uu u gudbinayo sidaa awgeed ayaa inta badan raxiim waa la qaydaa oo waxa lagu dabraa ciddii ay gaadhaysay allaahu wa kaana bilmuminiina raxiima bilmu'miniina raxiima waxa weeye mu'miniinta kii u naxariisanayey wey yacni gaadhsiinayey tilmaantiisa naxariista ah laakiin lama yidhaahdo waxa weeye raxmaanu bicibaadih lama yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa raxiimun bicibaadih waa allaha naxariistiisa gaadhsiiya addoommadiisa maanta insha allahu tacaala saddexdaa magac allaha alrab alraxmaan alraxiim ayaynu insha allahu tacaala isku daynay xalqadan macaanideeda inaynu ku soo koobno intaa ka badan ayaa laga sheegi karaa laakiin intaasaynu insha allahu tacaala ku soo koobaynaa wa ilى dalikum alxiin ilى alxalqati alqaadima intaynu xalqad kale iyo fadhi kale iyo kulan dambe iyo magacyada alle subxaanahu wa tacaala aynu isugu iman doono astawdicukum allah والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته